horta waad nooca tahay horta marka horeysa siyaasa ahaan arrintii barlamaankay hortaatay barlamaankaana kelimadiisa ka dhihi doona taa marka maba gelin siyaasad ahaan farsamaan hadda ku sugan waxaan rabaa inaan idiin sheego laba dowladoodoo diris ah qaanuunka dowligu muxuu ka qabaasay xuduudada loo sameeya kale rabaa inaan idiin sheego oo nin la arkaba ogaana laba dowladood hadday diris qaanuunka dowligu wuxuu qabaa iyo keligu lafteeda wuxuu qabaa in ay u dhaxayso hab taagan xariiqin taagan oo sagaashan digri ah inay u dhaxayso ilan waad ogtay sagaashan digri hadday had qaadato labada dhacba sagaashan ay ka tahay waa u sababta hadkaasaa dhexdayda taagan kaasaa la sii jiida kaasaana xuduud ah sidaasaa qaanuunkaynuuna qabaa qaanuunka dowliguna qabaa marka waxaan filaanay kenya waxay isaga hor imaadaan meesha